abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool wadamada geeska afrika kaseko cunto yaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa isku dhacyo dhex mara bulshooyinka taasoo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha caruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto ayaa hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo sida uu tilmaamayo nuur cabdi nuur oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda sayfta jil daran ee ka shaqaysa somalilan
mashruuc aan aynu iskugu nimidnay waxaa la ydhahdaa saadaal inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka togdheer waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ee ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax lagaga qabtaan ugu talagalnay dadka markay abaaru dhacaanna dhibta u weyne ku dhacdaa waxa weyan waa carruurta iyo dumarka iyo dadka nugul marka ujeeddadaan u kalena waxa weeye inaanu dadkii dhisno muxuu ahaa u adkaysigoogii sidoo kale laamihii kala dudwanaaya daneeyaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd warbaahintu ay ka mid ahayd iyo sidoo kale ciddii hay-adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in bahashaasi dhan looga soo horjeesto maadaama cidna aanay hambeynaynin mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fatahaadaha roobabku keenaan sida uu mar kale inoo tilmaamayo nuur cabdi nuur wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr saababba wax uga qabanayaa kow waxaa horta xundhur u ah mashruucan dadka dhibaatada ay ku dhacayso oo deegaanka degan in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro iyo in xog la siiyo iyagana la yidhahdo markaa inay ka gaashaantana laga caawiyo si aanay dhibaatadaasi ay u yaraato habka labaadee mashruucan wuxuu bedelaya waxa weeye dowladdii lafteedii in la tageeyo gaar ahaan hay-adda ka hortega ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan gaar ahaan hay-ad ahaan seesan ahaan aan wax badan la qabanay oo shaqaalo badan aan u tababarnay xaruntooda ka hortaga ama saadaasha cimiladana aan wax badan ka qabanon u qalabaynay xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii sidoo kale wuxuu wuxuu bedelaya waxa weeye dee warbaahinto yadna iminkaanu ka soo qaybgelinay mashruucii oo yadna aan rabno inay yadna baahiso wixii khatarayahee jiray oo ay dadkii si fudud u gaarhsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhegaystaan muxuu ahaa wixii warbaahintu ay soo dhigto qodob kale waxaa ka bedelaya waxa weeye qoladan waxaan la shaqeynaa oo shaqeyn dhowaan leenahay qolada ikbaka la yidhahda ee saadaasha cimilada oo fadhigoogu yahay nairobi kuwaasoo had iyo jeer soo saara iyaguna xog xogo billa'a ama wiigla'a haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa loo baahan yahay in beeralayda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobabka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh sida uu qabo xuseen sheekh maxamed oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka igad ee loo soo gaabiyo igbak diiba markaa ay xogtaa helaan taa macnaheedu waxa weyan de hadday abaari kusoo beegan tahay waxay samaynayaan wax alla wixii suurtagal uga dhigaya inay macnihii kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yararaystaan xoolo dhaqatadu iyo beeraleyduba de wixii saameyn keeni kara macnihii abaarta daba dheeraatay ay saameyn ku keeni karto xoolahooda iyo dee calafka iyo wixii a uhayaan iyo cunto iyo wixii a uhayaan yaryaraysigooda iyo tashiilashadooda waxay qeyb ka noqonaysaa macnihii mid ay qorshaha ku darsadaan taasina waxay ka caawinaysaa dee u diyaargarowga iyo de la qabsiga isbeddelkaa dhacaya laakiin dadku haddii uun de aan iyagoo xog hayn ay mar walba abaari kusoo noqnoqoto o aanay wax isbeddelan laga keenin taasi dee waxay noqonaysaa inaanay dadki macnihii de dhibaato joogtaa ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah ee ku nool waddamada geeska afrika ee ay soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada haddaba sidee laysku waafajin karaa middaa soo jireenka ah iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn su-aashaas ayaan weydiiyey xuseen sheekh maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay-addaasi igbak dadka xoolodhaqata beeraleyda hadiyo jeer dee way ku adag tahay haddii uun loo gudbiyo loo sheego oo la yidhahdo macnihii roob intaa leeg baa da-aya ama abaar baa soo socota laakiin haddii inta lala fadhiisto talada laga qaybgeliyo toodiina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnihii xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto taasaa wey ujeedada laga leeyahay macnihii in la iswaafajiyo labadaas marka waxa weeyaan dee oday reebaadiya oo macnihi xidigis iyo saadaal ku shaqaynayey haddii loo sheego tan cusubna waa la isbarbar dhigaya waa la dersayaa waa lagu noqnoqonaya wax waa saadaal lakin dee meelihii ay iskaga mid yihiin baa soo bixi doona marka taa macnaheedu waxa weeyaan waxay aaminayaan dee bulshadii inay qaataan xogtiio ay noqoto mid iyaguna ay ku howlgalaan ay kaga diyaargaroobaan dhibaatooyinka jira markaa saas wey taasina haashim sheekh cumar good v o a boorama